wamaa najusa bimulaaqaati shayin min kalbin waxaynu ku soo dhex jirnay nijaasooyinkii iyo suulintoodii marka nijaasooyinku markaa xagga suulintooda laga eego saddex qaybood ayay u qaybsamaan muqallada mukhafafa mutawasita bimacnaa mid la adkeeyey iyo mid la fudeydiyey iyo mid dhexdhexaad ah sheekuna isagoo sidaa u kala tartiibinaya ayuu inoo bilaabay waxa uu yihi markaa wamaa najusa waxa ku nijaasooba bimulaaqaati shayin shay la kulankii oo min kelbin ay ka ahaaday qusila sabcan toddoba ayaa la maydhaya ixdaahunna midkood bituraabin camuud lagu daray wal adharu adhar waxa weeye tacayunu turaabi camuuddu inay caynoobayso oy waajibayso waana alkhinziira adhar waxa weeye doofaarkii kakelbin ay inuu la mid yahay walaa yakfii turaabu najisun camuud nijaasa walaa mamsuujun bilmaa'icin fi lasaxi iyo mid maayic lagu qooshay toonina inaanay ku fillayn waxau leeyahay sheekhu wixii ku nijaasoobay shay la kulankii ay ka ahaaday ama dhaleeq ha ahaato ama kaadi haata ama qoyaano kale ha ahaato oo shaygaas kale ayaa qoyan ama waxaan ayga xaggiisa lagala kulmay ayaa qoyan wixii shaygaa la kulankiisa ku nijaasoobay toddoba jeer ayaa la maydhayaa oo mid ka mida camu dahuura lagu daray oo meeshii nijaasada wada gaadha bimacnaa waa inay yihiin waxoogay camuddu waa inay tahay waxoogay biyaha dhooqeeya oo dabeedna biyahaas waasadadiisa iyo maritaankiisa ay ku gaadhaan meesha oo dhan kaama marka horaa laisku sii qooshayaa ama yani isku mar baaba lagu shugayaa ama biyaha lagu horraysiinaya ama camuddaa lagu horraysiinaya leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi markuu aygu weelka uu afka geliyo toddoba jeer maydha oo ta ugu horraysa camuud ay tahay weelka midkiin wuxuu ku daa'iroobayaana buu yidhi marka waa ay afka u geliyo inuu toddoba jeer maydho waa mid ka mida camuud lagu daray weliba camuuddana taa ugu horraysa ayaa wanaagsan wal adharu tacayunu turaab waxau yidhi waxaa adharaho raajixa inay camuuddu ay caynoobayso oo aan wixii kale saabuuntii iyo wixii la mid ahaa aanay meeshiisii aanay gelaynin dee sidaa xadiidka uu sheegay lexliyadaa horeba wax la mid ahoo dhir saabuunta la mid ahoo la isticmaalayo waa jireen taaniga muqaabil adarku wuxuu leeyahay ma caynoobayo ma waajibaye waxaa la soo sheegay ama waxa la yaaliyo wixii la mida camuuddaase sida saabuunta iyo shanaanki iyo meeshiisii waa gelayaan qol saddexaad baa jiro odhanaya haddii la waayo meeshiisi waa gelayaan haddii la helayo laakiin ma gelayaan adar waxa weeye doofaarkii iyo inuu isaga doofaarkii aygii un la mid noqonayo xagga nijaasada wixii macnaha doofaar markaa taabashadii ama la kulankii ku nijaasoobay ama iyadoo doofaarku uu qoyan yahay ama shayga kale uu qoyan yahay iyo labadood waxay iska dhaleen ama xayawaan kaloo daahira midkood uu ka dhalay isaguna saas ayuunbuu noqonaya toddobada jeer unbaa la maydhanaya la maydhaya mid ka mida camuud lagu darayo maxaa yale doofaarkii dee isaga ka xun bay leeyihiin aygii oo dee ayga isaga xaalado ayaaba jira mar wax loo dirta iyo mar zarac iyo waa marar la haysta ayaa jira oo tacliin iyo waxbaa la baraa markaa kan isagu sidaas ma aha oo waa ka xun yahay bay yidhaahdeen waanataynu soo tilmaamayna nawaawi oo yidhi waxa xuja cado caynkaasa daliil cado oon uhaysana ma jira nijaasadiisa walaa yakfi turaabu najisun camuud nijaasi ma kaafinayso maxaa yeelay dee gebagabaysigiiba kumay filayn nijaasina nijaas ma suuliso walaa mamsuujun bilmaayici fil asaxi asax haddaan qabano yani maayic mid lagu qooshaynaa ma ansaxayo yani haddii khal ama caano camuuddii lagu qoosho camuuddaasina kuma fila asax haddaan qabano dee sida aanay lixda jeer ee kale aanay khalka ama caanuhu aanay u gelaynin ayaa markii camuuddana aanay banaanayn loogu qooshaa qawlka labaad ee waxaa ka soo horjeeda wuxuu leeyay ma camuudda lagu qooshay maayaco iyada way iskaga filan tahay maxaa yeelay dee ujeedada maydhitaankaa looga jeeda waa camuudda halkaa wuxuu inooga baxay nijaasadii muqalladada ahayd halkana nijaasadii mutawasada ahayd buu inoo gelaya wuxu uhi wamaa tanajasa wixii ku nijaasoobay bibawli sabiyin sabi kaadidii wixii ku nijaasoobay lam yatcam hayra labanin caana waxaan haynaan quudan nudixa isaga waa la rushaynayaa un waxau yihi sheekhu wixii ku nijaasoobay sabi kaadidii kaasoo aan quudan aana waxaan ahayn waa la rushaynaya bimacnaa horta waa inay kaadi tahay saxaradii iyo waxyaa nijaasooyinkii kale ayaa baxay oo iyagu xuunkan ma laha waana inuu sabi yahay lab waa inuu yahay sabiyadii inantii yarayd iyaduna la mid maaha oo teedii waa la iska maydhayaa waxaa kaloo nidhi lam yadcama hayra labanin litaqadii waa inaanu quudanin caana waxaan ahayn yani qada ahaan waa inaanu caana waxaan ahayn u qaadan oo masalan waxaa lagu saaraya halkaa qadahaanta laleeyahayna markuu dhashay ilmaha timirta leedan xadagga loo geliyo taasi iyadu litaqadi maaha oo la odhan maayo waxbuu quuto kaadidiisii waa nijaas marka quyuuddaa laga helo ay kaadi noqoto ee usabina yahay ee aan waxaan caan ahaynna aanu quudanin nudixa waa la rushaynaya unoo biyounbaa lagu shubayaa marka culamada qaar waxay leeyihiin waxa weeye waa rushayntaasunbaa ku filan nijaasi ama ha suusha ama yaanay suulin culimada qaarna waxay leeyihin war maya e waxa u qaaliba had iyo golole kaadidaasi waa mid iska fududoo kushubidda inay ku suusho une haddii meeshii ay awsaafdii ay muuqato waa in la suuliyaa xadiidkiina isaga ayaa saa u kala saaray oo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi xadiidka tirmidi warinayo yugsalu min bowli ljaariyati wayurashu min bowli lghulaam inanta kaadideedana waa la iska maydhayaa inanka kaadidiisana waa la rushaynayaa un hay saxiixaynkaana haweeney ayaa rasuulka inan yar ula timi oo aan wax cuntaa cunin markaasaa rasuulku dhabtiisa ugu fadhiisiyo dabeedna uu ku kaashay biyo ayuu dabeedna u yeedho biyuhu musaa ugu shubay manu maydhin haddaba waxaan loo kala farqiyey inankii inantii loo kala saaray de horta mid weeyaane nasku waa kaasoo uu ku saarooro saas ayuu yidhi markay culimadii isku dayeen bal inay xataa wax ka sheegaan ay ka yar iftiimiyaan bal hadda wixii laga fahmi karana dhowr arrimood bay sheegeen oo waxay idhahdeen mid weyn horta waxaa la sheegay in kaadida inanku uu fudud yahay inantana kaadideedu ay adag tahay sidaa darteed ayaa kaadida inankee khafiifkaana loo yidhi ha la iska rusheeyo un kaadida inantuna bacdamaba ay adag tahay hala maydho baa layidhi culimada qaar waxay leeyihiin maye yani waxa iyana xikmad noqon kartaa had iyo goraale inanka cid waliba way qaadaa oo dabeed isna cid walba uu ku kaajaya mar haddii cid waliba qaado uu cid walbana ku kaajayo haddii la yidhaahdo ha la isaga maydho mashaqo iyo dhibaato ayaa ka imanaysa inantii laakiin had iyo goraale cid badani ma qaado hooyadeediiyo mooyaane cid kale ma qaado iyada dee kaadideedii markaa qof ayuunbay ku kooban tahay sidaa darteed baa la yidhaha iyada ha la isaga maydho wamaa tanajasa wixii ku nijaasooy bikayrihimaa labadaa wixii aan ahayn in lam takun caynun haddii aan cayni aanay jirin kafaa jaryulmaai biyo lagu dabeediya ayuunbaa ku filan wa in kaanad hadday halkaa tahay ayna wajaba isaalatu dacmi dhadhanka in la zuuliye ayaa waajibaya walaa yaduru baqaau lawnin midab hadhitaankii waxba yeeli maayo ow riixin ama ur casura waad kaadi zawaalhu suulitaankiisu wa fi riixi qowlun ayaa ku sugan qultu ani fain baqiyaa hadday hadhaan macan wada jir baraa way dhibayaan calaa saxiixi wallahu aclam waxau yihi sheekhu tii saddexaad inooga hadlaya mutawasidada ahayd wuxu uhi wixii ku nijaasoobay labada keyrkood eygii iyo sabiga kaadidiisii waxaan ahayn wixii ku nijaasoobay labadaa wixii waxaan ku nijaasoobay macnaa nijaasooyinkii kale ku nijaasoobay laba ayaa loo kala qaadaayo xukmiye iyo cayniya xukmiya waxa weeye waa waxa la hubo inay meesha ku dhacday laakiin aan dhadhan iyo midab iyo urtoona loo haynin cayniyana waa ta saddexdaa mid kamid uu ka muuqdo un haddaba in lam takun caynun haddaan wax cayni aanay jirin oy muuqane xukmiye ay tahay kafaa jiriyun ma maxalkaas iyo meeshaasoo biyaha lagu dureeriyo lagu badiyo ayuunbaa ku sugan maxaa yeele dee halkaa wax la suuliyaa iyada kuma sugna jaryulmaana waa inay biyuhu meeshii gaadhaan baa looga jeedaa oo nadxigi iyo rushayntii da aynu soo marray ay ka dheeraad yihiin wankaanad haddii ay halkaa cayniya ay jirto oo cayni ay jirtana waxa waajiba marka caynteeda la tiro isaalatu dacmi in dhadhankii la suuliyo haba adkaadee maxaa yeelay dee hadhitaanka dhadhanku oo hadhaa wuxuu kutusinayaa inay caynti baaqi tahay laakiin waxba ma yeelaya buu leeyahay haddii uu midabkii soo hadho ama urtii ay soo hadho kaasoo ay adkaatay in la suuliyaa marka wuu iska daahiroobaya maradii lilmashaqa yani dhibaat ahaan iyo mashaqadaa darteed buu isaga daahiroobayaa waxa iyadaa khilaafsa sidaa haddii uu fududaado oo suulintiisu uu fudud yahay waa in la suuliyaa oo hadduu hadho iyadoo la suulin karayo ee uga dhibaya wa fi riixi qawlun urta iyada qowl ayaa ku sugan yacni odhanayo baqihiisa iyo hadhitaankiisu wuu dhibayaa sidii markuu fududaaday oo kale nawowi wuxuu yihi waxaan idhi fain baqiya hadday meeshii ku wada hadhaan labadoodiba labadoodiba hadday ku wada hadhaan macan wada jir ayay labadoodiba u hadheen bardaa cala saxiixi bimacnaa meeshii waxa ku wada hadhay waana ka muuqataa waana ka uraysaa labadaas ayaa ku wada hadhay waa dhibayaan bu leeyay marka cala saxiix wallahu aclam bimacnaa waa dhibayaan macnaheeduna waa maxay dee daahir maha weeye ma dhibayo haddii lagu idhaahdana waa daahiroobay weeye wallahu aclam markaa qowlkaa dee cala saxiixi buu ina yidhi saxiixa muqaabilkiisu ama yacni qowlka dee ka soo hor jeeda isagu wuxuu leeyahay ma dhibayo maxaa yeelay labadan shay mar haddii iyagoo keli keli a mid walba gaarkiisii loo dhaafay dee markay kulmeenna waa kula mid wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaa'i biyuhu inay ku arooraan oo lagu shuba ayaa la shardiya lalcasru fi lasaxi maroojin lama shardiyo waladharu adharan waxa weeye tahaaru khusaalatin biyihii wax lagu maydhay inay daahir yihiin waasoo tanfasilu soo socmaya bilaa tagayurin isbedelaan waqad ahara almaxalu iyadoo meeshina ay daahirowday wuxuu leeyahy sheekhu waxaa la shardiyaa in biyihii wixii la maydhayay lagu shubo oo lagu arooriyo hadday biyuhu yar yihiin si aanay dee biyuhu aanay u nijaasoobin haddiise biyihii oo yar shaygii la dhexgeliyo waa nijaasoobayaan oo dee waataynu soo maray madhabka shaafici biyaha laba inuu kala qaadayo biyo yar iyo biyo badan ayuu kala qaadayay markaa biyihii yaraayee foostada ka hooseeyey ayagu yanjus bimujarad almulaaqaat bay yidhahdeen la kulanka nijaasadoo ay la kulanto waa ku nijaasoobayaan walow yaanay doorininbe markaa biyihii sinxigii yaree buuxay marka maradii nijaasadeed la dhexgeliyo waa nijaasoobeen weeye hadday biyuhu ayaga badan yihiin ma qabaan sidaa oo de inay isbedelaan mooyaane ma nijaasoobayaan haddaba yani madhabkaa shaafici sidiisaa marka loo eego inagu qaabkanaynu wuxu maydhanno oo dhami bimacnaa wuxuu noqonaya qaab nijaas ah leannahu inagu sinxigaa yarunbay dee dumarku intay biyaha inoogu shubaan ayuunbaa dabeedna maradii la dhex gelinaya nijaasta ahayd dabeetana toban kalea laga sii dabagelinaya hadda wixii unbaa saasun la isugu celinayaa oo dabeedna waa nijaastaasunba isla wada noqonayaan culimo fara badan oo dee aan shardiyayn iyagu waa jiraan in haddii la dhexgeliyo haddaan la dhexgelininba yani biyahaasi dee haddii ay isbedel maradiina inay daahiroobayso biyihii ka socmayna sidan dambe ay yihiin waxaa kaloo halkan leeyahay laakiin iyada in la maroojiyaa oo biyihii laga saaraa waxba iyada shardi maasa haddaan qabano wixii la maroojin karayay dee maxaa yeelay bay leeya qoyaankani waa biyahan ka soo baxay barhkii un weeye biyihiina markaas inay daahiroobayaan dee halkan dambe ayuu markaas inoogu sheegayaa khilaafkana wuxuu ku dhisan yahay uun yacni biyahan ka soo soocme ee wax lagu maydhaa ma daahir ba mise waa nijaas haddaan idhaahno waa daahir ma waajibayo aan yani maroojintaasi oo leanno dee biyahan soo baxay iyo kuwan ku hadhay way isku mid un haddii aynu idhaahno laakiin waajib ma ma daahiroobayaani waa nijaas haddaan idhaahno markaa in la maroojiyo dee biyihii nijaasaa laga saaraa waxay noqonaysaa waajib shardi bay noqonaysaa adharna wuxuuna leeyahy waxa weeye biyihii wax lagu maydhay inay daahiroobayaan biyahaasi goortay daahiroobayaan waa goormay daharada la xukumayo waa markay soo ma ka soo baxaan shaygii lagu maydhayey iyagoon wax isbedela lahayn wax isbedela iyagoon lahayn meeshina ay daahirowday laba qayda laba shardi ayuu noo sheegay kow horta waa inaan wax isbedeli jirin haddii ay isbedelaan dee meeshina markaa ayana daahir ma aha mar hadday biyihii isbedelay ay ka soo baxaan daahir ma aha meeshiina waa inay daahirowdaa ee hadday meeshiina nijaas ay tahay oo nijaastii ay ka muuqato dee ma daahiroobayso waxa kaloo ay u raaciyaan labada yacni waana inaanu miisaankoodii kordhin marka laga gooyo inta ay maradu cabbayso intay maradu cabbaysa isku qoynayso iyo inta wasak daahira usoo weydaaranaysa marka la kala gooyana waa inaan miisaankoodii kordhin masalan combo ayaad masalan wax ku maydhaysa od maradii aad mucaamadii ama macawisii combo biyaabaad ayaad gelisay marka la qiyaaso waxaa la leeyahay masalan koombada bakeri ayay isku qoynaysaa oo aan hadhowta ka soo baxaynin markaa biyihii marka dahaaradoodii la xukumayo waa inaanay wax isbedelo lahayn waa inay meeshiina daahirowday waa in kombo bakerilana ay noqdaan haddii ay kombadoodii un soo baxaan bimacnaa waxay leeyiin intii horta bakerigeedii goosatee wasak bay ayaa soo weydaaratay oo markaa bakeri wasakhaa ku dhex jiraa leeyiin walow najusa maayicun hadduu nijaasoobo wax maayacihi bimacnaa waxaan biyahayn hadduu nijaasoobo tacadara tadhiiruhu daahirintiisu waa yani suurtagal maaha waa cudursowday wa qiila waxa yadharu duhnu yadhuru duhnu subagii waa daahiroobaya biqasli maydhitaankiisa la maydho ayuu ku daahiroobaya waxau leeyahy sheekhu hadduu wax maayaca u nijaasoobo oon biyo ahayn khalkii caanihii wixii lamidka ahaa tacadara tadhiiruhu daahirintiisu waa cudurtowday maxaa yeelay dee biyo dhammaantiin lama wadagelin karo biyaha wuu iska joojiyaa rasuulkuna sala allahu alay slam markii la weydiiyey jiir subag ku dhacday waxau yidhi haddii uu subagaasi fadhiyo iyadii waxaa lalaheedaaba tura hadduu maaci yahayna ha u dhawaanin riwaayadka qaarna daadiya ayuu yidhi haddii marka ay suurtagal tahay bay yidhahdeen in yani sharci ahaan la daahiriya dee mu yidhaahdeen daadiya maxaa yeelay idaacatlmaal ayaa maal la halaynaya ayaa ku sugan jaamidna waxaa la odhanayaa waa waxaa haddii la qaado qayb ka mida aan meeshii soo buuxsamayn jaamid baa la odhanayaa mayacna waa waxaa dee haddii wax laga saaro ay meeshii isla soo buuxsamayseen fakad bannaan aan yeelanaynin qiilkani isagu wuxuu leeyahay yadhuru duhnu subag wuxuu ku dayroobayaa biqaslihi maydhitaankiisa oo habka loo maydhayaana wacankee masalan subagii nijaasoobay ayaa biyo lagu shubayaa laga buuxinayaa dabeedna qori baa lagu walaaqayaa marka lagu walaaqelaya biyihii iyo subagii isdhex galoo isgaadhe ayaa dabeedna la daynayaa markaa biyihii baa hoos maraya subagiina korka ayuu soo maraya dabeedna xagga hoosun baa laga daloolinayaa markay biyuhu ka dhamaadaan baa dabeedna la kufaynaya buu leeyay baabu tayamumi gabagabaysigii ayuu u baab yahay tayamum luq ahaan waxaa la yidhaahdaa alqastu tayamamtu funaanan hebel ayaan u qastiyey ilahay wuxuu ayad quraan ku yihi walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun ilahay wuxuu ihi ha u qastiina shayga khabiiska ah ee xun idinkoo bixinaya yani markaa wax bixinaysaan shayga liita ha u qastiina sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa bimacnaa aayadda waxaan uga jeednaa tayamamuda bimacnaa ha u qastiina looga jeedo sharci ahaan waxaa la kaasi waa luqadii waa camuuda oo la gaadhsiiye wejiga iyo labada gacmood ayagoo ka bedel ah camuuddaasoo ka bedela weysada ama maydhashadii ama xubin markaa labadooda kaaday shardiyaal gaarana iyadoo loo eegayo alla dee wuxu uhi gudu marda ow calaa safarin haddii aad tihiin kuwo xanuunsanaya ama aad socoto tihiin oo dee biyaba a weydaan aw jaaxadu minkum min alkhaayiti ama meeshii xajada lagu gudanayay midkiin uu ka yimaado oo biyo weydaan fatayamamu saciidan tayiba waxaa u qasadaan yani saciid tayiba saciid shaaficiye waxay leeyihiin camuud tayiban taahiran camuud tahuura u qastiya oo ayagu saciidka camuuddaas ayuunbay ku fasireen inkastoo rag fara badan ee ay soo naqliyeen ahlu luqa inay ku kulansan yihiin yani dadka luqada ehelka oo dhami inay ku kulansan yihiin asaciid kullu maa calaa wajhi lard yani waxa dhulka guudkiisa baa la yidhahda ama geed ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama camuud ha ahaado wax alla waxa dhulka guudkiisa baa saciid la yidhahdaa iyo xadiid markaa muslim uu leeyahy dhulka waxaana looga yeelay dhamaantii masi camuudeedana daahira ayaana looga yeelay yatayamamu waa gabagabaysanayaa almuxdithu kii muxditdka ahaa iyo waljunubu kii jinaabada liasbaabin sababiyaal axaduhaa midkood waxa weeye faqdu lmaa'i biyo oo la waayo ee fa in tayaqana almusaafiru ninkii socotada ah hadduu hubaal ay u noqoto faqda waayitaanka biyuhu tayamama bilaa talabin doonid la-aanba waa iska gebagabaysanaya wain tawahamahu haddii uu tuhmana dalabahu wuxuu ka doonayaa min raxlihi yacni hoygiisa iyo wa rufqatihi dadkii yacni rafiiqiisa ahaa wa nadara xawaaley ariirihiisa ayuu eegayaa in kaana bimustawin haddii uu ku sugan yahay yacni meel bannaan ee fain ixtaaja ilaa taradudi noqnoqod hadduu u baahdo taradada qadra nadrihi nadarihi eegmadiisa qadarkeeda ayuu noqnoqonaya waxau leeyahay sheekhu yatayamamu lmuxdithu wljunubu waa gebagabaysanayaa kii muxdidka ahaa ee weysada laha iyo kii jinaabada lahaaba gabadha xaylka lahayd iyo tii nifaaska lahayd iyo maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu waa tukaday markaa nin buu arkay ka dheeraaday oo aan la tukan markaas ayaa wuxuu yihi hebelow maxaa kuu diiday inaad dadka la tukato dabeedna jinaaba ayay asiibtay buui biyana ma haysto calayka bisaciidi fa inahu yakfiika wuxuu yihi markaa waar saciidka iyo dhulka isticmaalu laazim isaga ayaa kugu filana buu yihi camaar ibnu yaasirna waxaa laga wariyay inuu yihi waan jinaabooday dabeetana biyamaan helin oo gebagabaysigana waan maqlay unoo dabeedna waan gelgelimaystay buu yidhi markaasaan rasuulka arrintaa uga warramo wuxuu igu yidhi bu ihi innamaa yakfiika waxa kuu filnayd an taquula biyadayka hakada yani inaad gacmaha ku samayso sidaas uma daraba biyaday ilarda darbatan waaxida yacni gacmihiisa ayuu dhulka saa ugu dhuftay isagoo camaar tusaya dabeedna saas ayuu isaga isaga saydhiyey dabeedna wuxuu masaxay wejiga iyo labada gacmood oo ilaa labadaa kaf ah ilaa intaa hore una waana xadiiska ugu saxiixsan ee ku soo arooray halkaa marka la eego yani ilaa labadaa kaf ayuu sheegaya marka haddaba muxdis iyo junub ayuu ina yidhi dee qofkii mutanajiska ahaa ayaa isagu markaa halkaa ku baxaya oo markaa isagu dee nijaaso looma tayamo bise haddii qofkii nijaasa ay meel kaga taalo oo biyana waayo u gebagabaysan maayo waa jinaabada ayuun baa laga gabaysana waysada ayuun waxaana wanaagsanayd yani inuu junubka uu ka daayo maxaa yeelay dee muxdif ayuun baa uu soo gelaya macaljanubkii oo xadadkii asqarka iyo kii akbarka ahaaba halkaasun bay soo wada gelayaan lakin waa cadf khaasi cala alcaam ayay iska noqonaysaa shay khaasa oo shay caama lagu cadfay haddaba asbaab iyo sababa ayuu u gebagabaysanaya sababna waxa la dhaha wixii wax kale lagu gaadho shaygan had iyo goraal tayamumka baneeya sababkaasina waa shay keliya hun shaygaa keliya waxa weeye waa cajzi laga caajiso qofku biyaha isticmaalkoodii cajzigaasaa markaa asbaab yeelanaya asbaabtiisana markaa kuwanaa kamid a axaduha faqd lma mid ka midu waa biyo oo la waayo xisan aw sharcan xisan aw sharcan ayaa loo waayay xis ahaan baa loo waaya oo ma jiraanba gawba ma haysidba taa waxaa la odhanaya waa faqdulmaay xisan waa markaad biyaba weydo meela yaallaan baad arki weydo waxaa jira mararka qaarkood biyihii ay yaallaan laakiin sharci ahaan aad u weysan tahay masalan dee biyo meel halkana yaalaan laakin jidhkiisii baad ka baqanaysaa lagu fadhiyaa ama waa kaa fog yahay ama halkanaa lagu iibinaya waxooga yaroo lacagana waad haysataa laakin waad u baahan tahay markaa dee xisi ahaan ayaa aragtayaan biyihii lama la laakin sharci ahaan baad ula'day waxaa ka mid a qofka hele biyo musaban lishurb biyo loo waqfiyey cabidun haddii biyo halkaa nin dariiqaa u dhigto oo ugu talagalo foostayntu ku sugay in la cabo un ugu talagalo yani culimmadu waxay yidhahdeen iska daa weyse e dhibic kamida kuma indhakuulan kartid mar haddii ninkii lahaa uu ugu talagalay biyaha in la cabo un inaad kaga shubatooyin ayana weysadaada aad ka buuxsatana lama ogola dee shay gaara ayuun baa loo baneeyey shayga gaarkiina waa cabitaankii markaa wax kale lama ogola dee masalan imka biyayowgayn masaajida lagu shubo weysaa loogu talagalay waa in lagu weysaystaa laakiin inaad caagadaad seeta ama weysaadi intaad ka buuxsato aad iskala socoto de halkaasa la dhiga halkaa ninki uguda ka weysaa ka weysa lakin inaad ka qaadato lama ogola marka waa biyo waayitaankoodka ugu horeeya haddaba fa inta yaqana almusaafiru bu yihi ninkii socotada ama kiinaga waa isla mid musaafir buu cabiray kiinagaana waa la mid hadiyo goraal musaafirka un baa u qaaliba biyoweyga haddii uu yaqiinsa faqda waayitaanka biyihii inaanay jirin hadduu yaqiinsa tayamama bilaa alabin isagoon waxba doonin ayuu gebagabaysanaya lianna alaba maa culima cadamuhu cabasun waxay leeyihiin culimadu doonidda shay la og yahay waayit- la-aantiisa waa ciyaar shay la-aantiisa aada og tahay doonitaankiisa waa ciyaar marka ma haddaad aaggan oo dhan iyo intan oo dhan ba ogtahay inaan goror ku jirin waxba werwareeg maaha qiil baa isagu wuxuu leeyahay war maya ee laabudda min aalab lianna qofka aan doonin dee ma helin lama odhanayo falam tajiduu maan baa ilaha yidhi aydaan bi helin macnaa aydaan helintaana maxaa ka soo baxaya doonid qof aan waxba doonin dee la odhan maayo aanad helin buu yidhi wain tawahamahu haddii uu tumahana wahmigiisa hadday ku dhacdo haddii qalbigiisa ay ku dhacdo dihnigiisa iyo maskaxdiisa hadday ku dhacdo helitaankiisu markaa waxaa kala jira halkan dhanni iyo wahmi iyo shaki markaa dhanni marka labada shay aad isku haysee darafka raajixa aada hayso dhanni baa la yidhaahdaa haddii aad kii marjuuxa markaa kama xagga laga xooga badan yahay wahmi baa la yidhaahdaa haddii ay siman yihin labada darafna shaki baa la yidhahdaa imika dhanni ayaa looga jeeda wain tawahamahu haddii uu yani wahmigiisa iyo dihnigiisa ay ku dhacdo biyo helitaankoodii dalabahu waa doonaya intuu waktigu galay halkee buu ka doonayaa min raxlihi raxligiisa raxliga waxaa la odhanayaa yani gurigan qofkana way noqonaysaa ama looxa ka samaysa ama dhagaxa ka samaysa ama taandhaha ahaadee raxligu halkaa uu noqonay waxaa kaloo la yidhaha waxaan alaabtan uu qofku qaata markuu socotada yahay agabkiisana wuu ka baadhaya wa rufqatihi iyo dadka socotadiisa ha la socda ila musaafir buu ina soo yidhi ayuu ka baadhayaa wa nadara xawaalihii hareerihiisa ayuu eegayaa afarta jihaba in kaana bimustawin hadduu meel siman oo dhula ku sugan yahay aadna wuxuu gistay meesha dadku ay joogaan iyo meelaha shimbiraha iyo bay yidhahdeen fa in ixtaaja ilaa taradudin haddii uu u baahdo noqnoqod masalan dee buura iyo kala sarrayn iyo jeexjeexiyo bay leedahay taradada waa noqnoqonaya dee hadduu aamin u yahay nafdiisa iyo maalkiisa iyo wixiisa hadduu aamin yahay qadra nadarihi yani eegmadiisa intay ishiisu qabato ayuu noqnoqonayaa waa intaa ishiisu ay qabanayso kutubta qaarkood waxay ka cabinaa kalwatu sahmin bimacnaa leeb la ganay intuu gaadho xaddulgaws baana la yidhahdaa kutubta qaarkood xaddulgaws bay ka cabiraan bimacnaa waxa weeye waa meesha dadkii socotada ay wada socoteen oo rarkoodii iyo dejintoodii iyo hawlahoodii iskaga mashquulsan haddaad dhawaaqdo ood gargaar doonto iyadoo wax ku qabsadeen lagaa maqlayo xaddulgaws baa la yidhaha haddaba fain lam yajid haddaanu helin tayamama haddaanu helin way iska gebagabaysanayaa markaa dee faqdi baan jirin faqdigii ayaa markaa waayidii ayaa xasishay ee falow makasa mawdicahu hadduu meeshiisii iskaga sii nagaado fal asaxu asaxa wujuubu alabi doonidii inay waajib tahay limaa yatrabu waxa soo darinaya inuu u doonaa waa waajib ee falow calima maan hadduu ogaada biyasiluhu lmusaafiru ninka musaafirkii lixaajaadii dandiisa uu gaadhayo wajaba qastuu inuu uqasiya ayaa waajiba in lam yakaf haddaanu ka baqan darara nafsi naf dhibaateeda aw maalin ama maal dhibaatadii fa in kaana fawqa dalika tayamama haddii uu intaa ka sarreeyana way iska gebagabaysanaya bimacnaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu biyihii doono halkaa weyna failam yajid baxsigaa dabadeed haddaanu helin tayamama buri waa gebagabaysanaya ee haddaba hadduu meeshii iskaga nagaado meeshiibu iska joogay fal asaxu wujuubu alabi limaa yatraw yani waxa asaxa inay waajib tahay doonidi waxa soo darinaya yani inuu u doonaa waa waajib bimacnaa waxaan tayamum kuu baahinaya tayamum dambe sida masalan wayse la-aan iyo faral kale oo tukanaysa iyo masalan madhabka shaaficina de wuxuu qabaa in halka tayamum hal salaad un lagu tukan karo faral ah masalan mid buu ku tukaday meeshiibuu dabeedna iska sii fadhiyey asax waxa weeye in dooni dambe ay waajib tahay yani waxaana waxaan u doonay waxaan soo darinaya tayamumka u baahan sida masalan haddii dee wayse ay ka jabtay isagoon waxba ku tukan ama faral kale leanna waxa laga yaabaa dee wax markii hore ka qarsoomay inay dee u suurto gasho ayaa suurtagala taaniga wuxuu leeyahay muqaabil yani kaa kaga soo horjeeda asaxa muqaabilkiisa wuxuu le ma waajibayo leanna haddii halkaa biyo ahaan lahayn dee markii hore ku guulaysan lahaa haddaba hadduu ogaada bu hi musaafirkii meel hadduu biyo ku ogaado meeshaasina waa meel ninka musaafirkii dantiisa u gaadhay lixaajati dantiisa meesa meeshuu kasoo xaabo gurta iyo yani meel u dhow oo laakiin intii hore ka shishaysa ayuu ogaaday inuu biyo ku gaadhayo wajaba qastu inuu uqastiya ayaa waajib ah u doono maxaa yeelay dee xaaba iyo arrimo adduunyaba meesha waa u tegayey arrimo cibaado inuu tagaana markaa waa kasii awleysantay wey marda meesha xaaba iyo iska marmari jiray laakiin waa goorma waa haddaanu ka baqanaynin darada nafsi nafdiisa dhibaato ku imanaysa ama maal dhibaato ku imanaysa inay meeshaa dhibaatadiisa kasoo gaadhaan ama xoolihiisa kasii dayacmayaan weliba maalkaasina waxaa shardiya inuu yahay maal marka horeba biyahan aad ku bixiseen hadduu yahay marka horeba waxooga yarood biyo un la daydayaysi oo haddaad meesha ka tagta la qaadanayo hala qaatay marka horeba biyun baad ku bixin lahayde iska doona weeye markaa meesha uu musaafirku danihiisa ku gaadhana xaddulqurbi baa la yidhaahdaa xaddulqurbi taa horena waxay xaddulqawf fa in kaana fawqa dalika hadduu intaa ka sarreeyo oo biyihii meeshaa way ka shisheeyeen woogii halka inay yeelaan laakiin meeshii musaafirku uu xaabada iyo socsocda ku gaadhaya bay ka sarreeyaan xaddulbucdi baa intaana la yidhaahdaaye tayamama waa gebagabaysanaya oo dalab markaa kuma waajiya dee mashaqiya darar iyo dhibaato ayaa ku sugan walaw tayaqanuu hadduu yaqiinsado biyihii aakhira lwaqti waktigeeda aakhirkiisa faintidaaruhu afdalu sugidiisa ayaa fadli badan ow danahu ama waa maleeyey fatacjiiru tayamumi ayaa afdalu fadli badan fil adhari haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu hadduu yaqiinsado hubaalagsatay waktiga aakhirkiisa inuu biyo helayo waktiga aakhirkiisa inuu biyo helayo ayuu og yahay faintidaaruhu afdalu inuu sugo biyahaas ayaa fadli badanun waxba awalal wakti tayamum ku tukanine inuu aakhir waktigaasun waysada iskaga tukadaa fiican maxaa yeele waysadu dee isagaa asala u kaamil ah oo waxay leeyihiin salaada lagu tukado wayso wala waktiga aakhirkiisaba ahaatee ayaa ka fadli badan tayamum awalal wakti waktiga awalkiisa lagu tukado aw danahu ama waa maleeyey yani waxaa u badanun inuu helayo laakiin hubaal ma aha hubaal ma aha fatacjiiru tayamumi afdalu tayamumka yani dedejintiisa ayaa fadli macnaha salaadii inuu tayamum ku dedejiye ayaa fadli badan wey fil adhari haddaan qabano maxaa yeele fadiiladii dee horumarinta ayaa muxaqiqa fadiiladii wuduuga laakiin muxaqiq maaha thaniga muqaabil adhara kasoo horjeeda wuxuu leeyahay maya taakhiirkaa fadli badan walow wajada maan hadduu biyo helo laa yakfiihi aan ku fillayn fal adharu adhar waxa wujuubu isticmaalihi isticmaalkiisu inuu waajib yahay wayakuuna qabla tayamumi gebagabaysiga ka hor baanu ahaanaya wayajib waxa waajiba shiraauhu inuu biyo kuibsado bihamani milihi yani thamanu miligiisii inuu ku iibsado ilaa yaxtaaja ilayhi inuu ugu baahdo lidaynin mustaqriqin dayn mustaqriqa inuu ugu baahdo mooyaane ow muanati safari ama socotadiisa socdaalkiisa qarashkiisii inuu ugu baahdo mooyaane ow nafaqati xayawaanin muxtaramin ama xayawaan xurma leh yani inuu ugu baahdo nafaqadii mooyaane waxa u leeyahay sheekhu haddii uu ninkii biyo helo laa yakfii biyihina kuma wada filla fal adharu adharu waxa way qowlka raajici wujuubu isticmaalihi inuu isticmaalaa inay waajiba xubnihiisa barhkii inuu isticmaalo hadduu muxdis ahaa isagoo weliba tartiibtuu raacaya haddii kaleo uu janaabo ahaana dee si mudlaqa isagoo isticmaalaya jidhkiisa halkuu doonu kaga bilaabaya maxaa yeele rasuulku sala la alay xadiiska saxiixa wuxuu ku yidhi markaan amar idin faro la kaaleya waxaa kala kartaa leanna waxa uu karay ninkani xubnihiisa barhkii inuu maydho intii kale markaas intan markaa uu karay ka dhici maayaan intaa kale uu kari waayo darteed oo waataynu soo tilmaamaynay qaacidadii usuuligahayd ee ahayd almaysuru laa yasqudu bilmacsuur almaysur shayga fududaaday laa yasqudu bilmacsuur kuma dhaco shayga adkaaday biyihii imika ku maydhi la haddaad kala barhkii haysato almaysur intaa yaraad haysatee ku fududaatay laa yasqudu bilmacsuur intaa adkaateed weli kuma dhacayaan ee waa inaad isticmaashaa wujuub isticmaalihi wayakunu qabla tayamumi gebagabaysiga ka hor ayaanu noqonayaa falam tajiduu maaan fatayamamuu ila ilahi wuxu uhi aydaan biyo helin gebagabaysta biyo ayuu haystaa markaa markaa waa inuu horta marka hore intii ay u gaadho uu isticmaalaa markuu intaa isticmaalo ayuu dabeetana gebagabaysanaya wayajibu shiraau bihamaani milihi waxa waajib ah inuu biyihii ku iibsado bihamani milihi yani tamnu miligiisa yani biyahan waxaa laga eegayaa xagga waktiga iyo xagga meesha biyaha lacagtii lagu iibin jiray haddii lagu iibinayo inaad ku iibsato ayaa waajiba xagga waktiga waa laga eegaya dee jilaal iyo gubiyo isku qiimo maaha magaalo iyo baadiyana isku qiimo maaha xagga makaankana waa laga eegaya yani biyaha xilligaa marka loo eegayo meesha marka loo eego lacagtii la siin jiray haddii la siinayo inaad iibsataa waajib ah haddii ay ka badan yihiin oo qaalinima ay jirto waajib kuuma aha ilaa an yaxtaaja ilayh inuu lacagtaa ugu baahda mooye lidaynin dayn inuu ugu baahda mooye mustaqriqin mustaqriqin dayn waxaanaad hayso yacni ka badan oo wada liqaysa in lagugu leeyahay mooyaane haddii ay taasi jirto oo dayntaa lagugu leeyahay dee waxaan yar dayntaasaad ku gufaynaysaa ee biyahan ku iibsan maysa mustaqriqin buu hadday wax ka soo harayaan intaa dee daynka ka dheeraadkan ku iibsan weye oo maalati safarihi ama inu ugu baahdo socotadiisan yani qarashkiisa inu ugu baahdo mooyaane oo haddii waxaanu haystaanay intii wax ku cuncunaya ay tay ku iibsan la odhan maayo oo nafaqati xayawaanin muxtaramin ama xayawaan xurmo leh inuu nafaqadii ugu baahan yahay mooyaane haddii xayawaan xurmo leh waxoogay lacagab u hayaa laakiin meelahaas wuxu uga siinayaa xayawaankan markaana la odhan maayo ku iibsay xayawaankaasaa la odhanaya uhayo ku nafaqe adiguna iska gebagabayso oo xayawaanku muxtaram iyo hayru muxtaram ayuu uqaybsaa mid xurmale iyo midaan xurmo lahayn xayawaanka hayru muxtaramkaabaa kooban markaasoo la tirin karaa xayawaanka hayru muxtaramka waxaa ka mida aan xurmada lahayn qofka salaada ka tegay waa ka kow yani xurmo male haddii aad biyo yar haysato ama qof taariku salaadi kula socdo yani waxa weeye isagoo haraad u baktiyaya ayaad adigu biyahaagii iskaga weysaysanaysa idnaha u baktiyo zanulmuxsin qofkii intuu meer hore iyo guur hore soo maray haddana warwareeg laga kari waaye zinaystay murtadkii kaa ilaahay iyo nebiga iyo malaa'igdiisa caaye laga kari laayey murtad waa kaa diinta ka baxay xarbi gaalkaa xarbiga ah ee aan dagaalamayno kalbigii aan wax nafciya lahayn ama caquur baa culamada qaarkood ay yidhahdeen ayga markaa dadcunka iyo doofaarka lixdaas ayay ku sheegaan wixii intaa ka soo haray markaa waa xayawaan xurmo lah oo haddii masalan waxoogaygan yaraad haysatee lacaga ay u baahdaan waad ku nafa waad siinaysaa biyahana ku iibsan maysa haddaad xoogay biyaha haysatana ayagaad waraabinaysaa adiguna waad iska gebagabaysanaysaa wixii lixdaa ka soo haray walow hiba lahu maaun haddii biyo loo hibeeyo ucila dalwan ama waadaan la caariyeysiiyo wajaba alqabulu in qabuulu inuu aqbala waajiba fi lasaxi asax haddaan qaban ee walow hiba hamanuhu lacagtiisa haddii loo hibeeyo falaa maya waxau leeyahay sheekhu haddii qofkii la siiyo biyo ama waadaan baa la siiyo o la yidhi ordoo ceelkaa kaga soo darso wajaba calayhi alqabuulu inuu aqbala waajib bay ku tahay fi lasaxi asax haddaan qaban haddii aan dee iibsiiyo wax kale aanu ku helaynin maxaa yeele arrintan dee in laysu saamaxo laysu dhaafo ayaa qaaliba wax midna iyo gallad sheegasho oo waxaasaan beri ku siiyeyna ka soo bixi mayso ka iman mayso ee walow hiba hamanuhu haddii lacagtiisa loo hibeeyo oo yidhahdo war hooyo lacagtan biyo kusoo iibso falaa yajibu qubuluha aqbalitaankiisu waajib maaha maxaa yeele midno iyo gallad sheegasho ayaa badano dee inuu ku idhaahdo waa kan berigii waxoogeyga u dhiibay halkaa biyaha kaga iibsaday ayaan markaa laga aamin qabin walow nasiyahu hadduu ilaawo biyihi fii raxlihi agabkiisii uu sitay ama gurigiisi ayuu ku ilaabay aw adalw fii ama waa ku lumiyey falam yajidu bacda alabi doonitaanka kadibna aanu helin tayamama oo fatayamama uu gebagabayso qadaa fi lathariad haddaan qabana u qadaynaya ee walow adalla raxlow hadduu gaadiidkii loo socdayba lumiyo fii rixaalin buu ku lumiyey ama raxligiisii iyo alaabtiisii ayuu markaa ku lumiyey alaabtiisi fi rixaalin alaabtii kale kulmiya falaa yaqdi ima qadaynayo waxau leeyahay sheekhu haddii uu ilaawo biyihii ayaa fii raxli buu ku ilaawo agabkiisii buu ku dhex ilaawo aw adallow fi ama waa ku lumiyo meelun buu geliyey dabeedna falam yajidu bacda alabi doondoonkii kadib ma helin waa doondoono meel walba ka rogo waa waay fatayamada markaasuu labada xaaladoodba gebagabaysay oo uu tukaday qadaa fi ladariyaad haddaan qabanno waa qadaynaya masalan kadibna markaa uu helay markuu xabso markuu ilaabay ama uu helo marka markuu lumiyey qadaa filadarad haddaan qabano waa qadaynaya leannahu markan dee biyaha uu ku ilaaway qofkani biyo waa haystay laakiin isagaa ku gabadfalay biyaha helitaankoodii talabaadna dee waa cudurdaar naadira inuu ku dhex lumiyo taanigu wuxuu leeyahay labada qade labada xaalood midna qadlo laguma laha bu leeyahy qawlka adharka ka soo horjeeda maxaa yeelay dee ilowgani waa cudurdaar kala dhex galay isagiiyo biyihii hadduu bahal kala dhex galoo kale ay la mid tahay wax gabadfalana dee arrinta labaad mar hadduu baarbaaray kuma samaynin ee haddaba walow adalla raxlahu agabkiisiiba haddii uu markaa ay macalbiyihii ay ku jireen haddii uu ku dhex lumiyo fii rixaalin rufaqada alaabtoodii ayuu markaa ku dhex lumiyey madow baa jira ama wax kale maasuu gebagabaystuu tukaday kadib buu dabeedna helay falaa yaqdi ma qadaynayo maxaa yeelay dee xilligaa uu gabaysay wax biyaa ma haysto haddaba waxay ku kala tegeen markuu isaga tiisa un ku dhex lumiyo iyo markuu wixii oo guud ahaanba uu meel kale ku dhex lumiyo waxay ku kala saareen ay ku kala farqiyeen dee rufaqada iyo waxaa faraha badan ee ay kaa dhex gashay baa waasic ahoo sida qaalibkaa dee way dhacdaa inay kaga dhex lumaan oo gaboodfa loo nisbayn maayo markaa laakiin wixiisi yaree uu sitay u tirsanaa hadduu ku dhex lumiyo ka dhex waayo isagaa gabod falay oon waxba eegin bay leeyihin athani sababka labaad an yuxtaaja ilayhi waa in biyihii loo bada ama an yaxtaaja ilayhi waa inu baado licaadashi muxtaramin xayawaan xurmale onki walow maaalan yani xilliga soo socdaba ha ahaadeen waxau leeyahy sheekhu shayga labaad asbaabtii tayimum ka mida waa in loo baahdo biyihii licaadashi xayawaanin muxtaram xayawaan xurmale ama nafdiisa hata ama wax kala hada ayaa u baahday xoogay biya wuu hayaa laakin biyihii waxaa agtaa la baahi oo u baahan yahay xayawaan muxtarami walow xaajada iyo baahida simaalan mustaqbalka iyo xilliga soo socdaba ha ahaatee waa gebagabaysanayaa taana maxaa yeele dee ruuxda iyo naftaas ayaa laga ilaalinayaa dhimashada maxaa yeele dee nafdaasi bedel ma laha oo naftaa dee bixitaankeeda wax kaloo lagu joojiyaa ma jiro laakiin dahaaradii waxa weeye dee bedel bay leedahay oo gebagabaysi baa dee lagu ayaa ayaa lagu bedeli karaa cadashkan dee banaynaya iyo ahraadkan gebagabaysiga baabiin banaynayaana dee waa ahraadkii xoogeyga ahaa weeye ee wax dhibaato qofka ukeenaya athaalidka sadeexaadna maradun waa xanuun yakaafu macahu uu la jirkiisa ka cabsanayo min isticmaalihi biyaha isticmaalkiisa uga cabsanayo calaa manfacati cudwin xubin waxtarki wakadaa bad-ul buri bogsaadigo dib dhacana waa kula mid aw shayn faaxishu ama foolxumo shayn yani athar iyo raad foolxun oo fii cudwin daahirin xubin muuqda kusugan fila dareedan qabano wa shidat lburdi qabowgii bardi qabowgii badnaana kamaradin xanuunkii ayunbu la mid yahay waxau leeyahy sheekhu sababka saddexaad ee gebagabaysiga keena waa xanuun uu uga baqanayo xanuunkaa isticmaalka biyi hadduu biyihii isticmaalo iyadoo xanuunkaasi uu ku yaallo wuxuu ka baqanayaa xubin waxtarkii bimacnaa inuu indhabeelo in xubin ka go-o ama inuusa araggii inuu ka nusqaamo urtii inay ka nusqaanto ayuu ka baqanayaa waxyeela adigu inay xubin uu leeyahay ka soo gaadho ayuu ka baqanaya waa gebagabaysanaya markaa wakadaa butul buri bud-ul buri bogsaadiga dibdhiciisuna waa kula mid haddii uu masalan wax imika xubin uu wax ka yeelaynaya ma jiro laakiin wuxuu ka baqanayaa haddii uu biyahan isticmaalo inuu nabarkani kusii dheeraado oo dabeetana bogsaadigiisu uu ku dheeraado kaani waa gebagabaysanaya aw shayn ilfaaxishu ama shayn shayn kuwa asarta iyo raadkaa yani ku hadha ayaa la yidhaahdaa midabkoo isbedele iyo waxa adigu foolxumadaasi way faaxishka foosha xun ayuu ka baqanayaa madow oo kale oo xubin muuqdo ku sugan markaa taana mar haddii ay shaynkaa faaxishka ay ku imanayo oo khilqadii dararkiisi ay daayimayso khilqadii abuurkii uu xumaynayo iyadana uu ka gebagabaysanaya saan taasi ugu imanin markaa weliba shaynkaasina waa inuu xubin daahira kusugan yahay bu ihi xubinka daahirkaana maxaa looga jeeda marka la shaqaynaya waxaa muuqda wejiga iyo gacmaha iyo may waxaa yani aan haddii la fayda aan lagu tirinayn dee sharafdii meel kaga dhacay culimada qar waxay len wixii cawrada kasoo hadhay baa la yidhaha masalan haddii dee ay tahay haddii faaxish baynu dhe aanu faaxish ahayn ee wax yar uu yahay ma gebagabaysanaya shaynkaa ku samaysmaya hadduu wax yar yahay daahir baynu ne hadduu baatin yahay oo meel hoose oo maradu ay qarinayso oo aan muuqanayn uu waxooga yar ku reebayo taana ayana kama gebagabaysanayo fi cudun daahirin fil adhar adhar haddaan qaban saanigu wuxuu leeyahy muqaabil adharku ma gebagabaysanayo arrinta maxaa yeele mar haddaan dhimashiya dee waxaynkaasi aanay jirin wax wax noqonaya aanay jirin waxani waxooga yar midab yar isbedelidii waxaasun ay tahay maya wa shiddatu lbardi qabowga darani xagga tayamumka banayndiisa ka maradin xanuunkii oo kale unbuu la mid yahay markuu biyaha isticmaalkoodii yacni uu ka caajiso markuu ka baqday baan le biyaha isticmaalkooda qabow daraaddii ayuu ka baqday uu siri dhibaatayii waxyeelu kuu geysan xanuunkii unbuu la mid yahay oo waa ka gebagabaysanayaan laakiin waxay leeyihiin waa marka aan laba shay midnaba aanay jirin marka aanu biyaha wuxuu ku diiriyana aanu helaynin wuxuu isku dadana aanu helaynin masalan hadduu biyihii diirsan karaya ha diirsada weeye haddii biyihii wuxuu ku diiriyaba ma hayee hadduu intuu biyihii isku shuba daysana busto dem isku siiyan haddaan wax dhibaatay ku imanayn haystada we ayay yidhahdeen markaa oo markuu labadaaba waayo wey waida mtanaca isticmaaluhu markay mamnuuc noqoto isticmaalka biyaha fi cudun xubin in lam yakun calayhi saatirun haddaan xubinkaa wax asturaa ku sugnayn wajiba tayamum gebagabaysi ayaa waajibay wakadalika qaslu saxiix cala lmadhabi inta fayow in la maydhaana waa waajib walaa tartiiba baynahumaa liljunubi kii junubkaa isagu wax tartiibuu kala leeyahayna ma jirto ee fa in kaana muxdisan hadduu muxdis yahay fal asaxu asaxbaba ishtiraadu tayamumi tayamum in la shardinayo waqta kaslil calil xubinka buka marka la maydhayo ayaa la gebagabaysanaya waxa u leeyahay sheekhu haddii ay mamnuuc noqdaan suurtagal ay noqon waayaan biyaha isticmaalkoodi xubin in loo isticmaalo yani xubinka xanuun baa ku sugan ama jaraexu haddii aan wax saatira oo asturaada oo saaran ama balastara ama waxba aanay jirin wajaba tayamumu horta gebagabaysi ayaa waajibaya oo weliba dee si aan meeshii cilladu aanay u baaqi noqonin daxaro la-aan marka camuuddii intii suurto gashay xataa meeshii haddii maxalu tayamumkii labada gacmood iyo wejiga ay tahay xataa wixii suurtagala wuu marinaya wakadaa qaslu saxiixi waxa kaloo waajib ah inuu inta fayowna maydho inta fayowna biqadri limkaan cala madhabi madhab haddaan qaban inta fayowna wuu maydhayaa waanu gebagabaysanaya labadaasu isku daraya haddaba hortu ninkii junubkaa wax tartiiboo jirkiisa uu kala leeyahay ma jirto walaa tartiiba baynahumaa tayamum iyo inta fayo maydhitaankeeda liljunubi ninkii junubkaa wax tartiibo ay kala leeyahin ma jirto walaa tartiiba baynahumaa yani tayamumka iyo halka fayo maydhitaankooda tartiib ma kala laha liljunubi qofkii junubka ahaa oo isagu ku doonaabu horaysiinaya ama gebagabaysi u horaysiinaya ama taymuku horaysiinaya halkan wuxuu leeyahy laakin haddii qofkan cilladu ay ku sugantay muxdis uu yahay asax waxa weeye in tayamumka la shardiya xilliga la maydhayo xubinka buka muxuu samaynayaa masalan kaba soo qaad gacantaa midig buu nabarki ku yaalaa waxaynu leenahay horta ha maydho inta fayow wejigii ayuu soo maydhaya masalan gacanta bidix ba misaalkeena ka soo qaad ta midigna ha maydho ta bidix imikaa xilligii maydhitaankeedii uu taagan yahay soo maaha ila waa tan tii midig waa lasoo maydhe markaas ayuu dabeedna gebagabaysanayaa ama markaa intuu gacantii maydho uu maydhiga ku horaysiiyo dabeedna ha isqalajiyo ha gebagabaysto ama iyadoo gacantii sidai u qalalantay intuu gebagabaysto kadibna maydhitaankii intii fayobeed ha raaciyo yani saas ayuu uga jeedaa fain kaana muxdisan falasaxu ishtiraadu tayamumi waa in gebagabaysi la shardiyo wakta qaslil calil xubinka buka marka la maydhayo ayaa la gebagabaysanaya maxaa yeele dee tartiibda iyo wayse la firay oo ka guuri maayo xubinkii buka ilaa intay dahaaradiisi ay kaamil noqotay mooyane aslan wa bedelan asal ahaan oo tii markaa qasligii iyo bedelkiiba xubinkan isagu buka maydhitaanka taymku doonu ku horumarinaya inay weliba tayamumku ku horeeyo ayaa fiican bay yidhahdeen taaniga muqaabil asaxaa kasoo horjeeda wuxuu leeyahay maya maydhiga horta ayuu horaysiinaya kadibna wuxuu dambaysiinaya gebagabaysi midna wuxuu le waa door qaadanaya soo doona sida junubka un hayeelo fain jurixa cudwahu haddii labadiisa xubinba la jaraaxiyo fatayamumaani laba tayamum ayaa waajibaya haddii labadiisa xubinba la jaraaxeeyo oo labada xubinna waa kuwe yacni labada gacmood iyo labada lugood ayaa midkiiba xubin bay kasoo qaadayaan labada gacmoodna waa isku xubinun labada lugoodna waa isku xugunun waa isku xubinun haddii la dhaawaco ninkii muxdiska ahaa ama de biyo isticmaalkoodii ay cudurtowdo jaraaxo la-aantee xanuun fatiimuman laba tiimamo ayaa waajibaya dee qowlkii asax ahaa baynu maa ku soconaynaa oo ah inay shardi tahay in la tayamumo waktiga xubinka buka la maydhayo dee xubinkii bukay mar hadduu tacadudayna kan marka masalan gacantaasuu ku yaallaa ama lugtu midna lugtu ku yaallaa midna gacanta marka gacantaa aad maydhitaankii soo gaadhan waad gebagabaysanaysaa haddana marti gubudubteed lugta gaadho iyana waad gebagabaysanaysaa fa in kaana haddii uu xubinka saatir ku sugan yahay waxaas ka jabiirati waaba kabno laa yumkinu nascuha aanay siibitaankeedu suurto gelayni hasala saxiixa inta saxiixa ayuu maydhaya watayamama kamaa sabaqa waanu gebagabaysan inoo soo hormartay wayajibu maca dalika kaala jirkiisa waxaa kaloo waajibaya masxu kuli jabiirati bimay inuu biyo ku masaxo wa qiila waxaa la yidhi bacduhaa barhkeed ayuu ku masaxaya wuxuu yihi sheekhu haddii ay xubinkii biyaha loo isticmaali kari waayey saatiriya wax asturaya uu ku sugan yahay ka jabiirati waaba kabno laa yumkinu nascuha oo aan la saari karaynin waa kabmo waa balastaro muxuu samaynayaa qasala saxiixa inta saxiixee fayow ayuu maydhayaa wa tayamama waanu gebagabaysanayaa waanu gebagab kamaa sabaqa sidii inoo soo hormaray ayuu gebagabaysanayaa sida inoo soo hormartay waa maxay dee isagoo tartiibta markaa dhawraya kamaa sabaqa sida inoo soo hormartay macnaha tartiibta ilaalinteeda ninkii muxdiskaha iyo markay cilladu tacadudo in tayamumkiina isna markay cilladu ay farabato in tayamumkiina fara badanayo markaa intaa markuu sameeyo waxa kaloo waajibaya masxu kuli jabiirati bima inuu jabiiradii iyo kabmihoo dhanna haddana inuu biyo ku masaxo dee biyihii baa loo isticmaalaya wixii suurtagal markaa saddexdaa arrimood ay ayuu kulminaya inuu intii fayoobayd maydho inuu gebagabaysto iyo inuu jabiiradiiyo kabmihii masaxo waqiila waxaa le bacdihaa barhkeed ayuu masaxaya barhkeed in la masaxana sidii madaxii iyo khufkii way iskaga filan tahay ayay yidhahdeen waxaana yidhahdeen soo celin maayo haddii masalan waxaa shafci waxa dhahdeen salaadaa soo celin waajibaysa hadduu dahaaro ku saaray oo aanu saxiixiina waxba ka qaadanin saxiix ahaana aanu waxba ka qaadanin sidaana u sameeyo fa idaa tayamama lifardin thanin faral labaad markuu u gebagabaysto walam yuxdith aanu xadasin lam yucdil junubu aslan kii horta janaabaa maydhi soo celin maayo wayucdu lmuxdithu kii muxdithka wuxuu soo celinaya maa bacda caliilihi xubinkii bukay wixii ka dambeeyey mayditaankii soo celinaya waqiila waxa la yastanifaani labadooduba waa soo wada celinaya waqiila waxa la almuxdithu ka junubin muxditku junub buu la mid yahay qultu waxaa la hada haalisu asaxu kan saddexaad ayaa saxiixa allahu aclam wuxuu yidhi sheekhu haddii bal u fiirso haddii uu qofkii u gebagabaysto shaaficiyana waxay yidhahdeen salaada faralka yani tayamuk hal faral buu ku filan yahay wuu gebagabeeyey intii fayoobeyd buu maydhay waanu gebagabaystay waanu masaxay salaaddii duhur buu dabeedna tukaday isagoon waysada ka jabati casar usoo gashay fa idaa tayamama lifardin hanin faral labaad markuu u gebagabaysto doona inuu ugebaysto walam yuxdith xadana aanay lam yucdil junubu aslan horta kii jinaabada lahaa isagu ma soo celina maydhin wuxuu maydha maydhi maayo wuxuu masaxayna masixi maayo wuu gebagabaysi unbuu la imanaya wayuciidu lmuxdithu haddaba kii muxditkaa wuxuu soo celinayaa gasla maa bacda caliili xubinkii bukay wixii ka dambeeyey mayditaankiisa soo celinaya oo maxay misaalkeed isagoo gacanta bidix kuma oolin wuxuu soo celinayaa un madaxii masixdaagsiya labada lugood maydhitaankoodii maxaa yeele dee tayamkani bedel wuxuu ka yahay xubinka buka maydhitaankiisa ninka junubkaayna muu kala lahayn isagu wax tartiiba xubinka bukayka kala midaya muxditku laakiin isagu kala marka markay waajibto xubinkii yani daharadiisi in la soo celiyo xubinkaas wuxuu ka baxaya in daharadiisi ay taam tahay markuu dhamaystiro dabeed dee dabeed ayuu soo celinaya iyada wixii ka dambeeya buu soo celinaya qiilku wuxuu leeyahay yastanifani way cusboonaysiinayaan junubkii maydidii iyo cusboonay muxdiskiina waysadii qiilkan kale wuxuu leeyahay almuxdithu ka junubin muxdithkii junub ayuunbuu lamid iyo ubaahan maayo wixii xubinkii buka wixii ka dambeeyey maydhitaankiisa inuu soo celiyo ubaahan maayo leanna wuxuu u baahanayo hadday b xubinkan buka dahaaradiisu ay burto xubinkii buka dahaaradiisuna de waa iska baaqi tayamumka wuxuu usoo celinayaa un bay leeyihiin dee tayamumkaa ka daciifsan faral labaad in lagu guto taymuma ka dacaysan faral labaad in lagu guto nawaawina waxa uu leeyahay qultu althaaliu asaxu kan saddexaad ayaa saxiixa oo mid kastaa tayamumku keliya ayuunbuu soo celinayaa ee wax maydhid iyo masax iyo ma soo celinaya tayamumko keliya ayuunbuu soo celinayaa xaggaas ayaanaynu insha allahu taala meel adamaynu ku gaari doonaa yani shaaficiye iyagu saas ayay yidhahdeen lakin culimo fara badan ayaa waxay qabaan inuu gebagabaysigu bedel ka yahay waysadii fayakud jamiica axkaamihi axkaamtuu lahaay oo dhan wuu wada qaadanaya ilaa wixii daliil cad loo helo mooyaane arrintana daliil cad oo loo hayaa ma jirto wallahu aclam